dalka somaali saddex sano ahay gaar ahaan haddana jooga gurga wasiirka amniga ciidanka wasiirka amniga guriga u jooga taliya u ahaa saakay kasoo baxo wuxuu aaday xaafadiisa jamhuuriyadda gutaalo u socday asigoo socdana baar waxaa waxaa ku qabsaday nimankan hosha tababarka hadda laga soo baxsho booliiska marka anigu ma jooga hadda qoraga dhigi dhigi ma iyo wax laysla gaarmeel laakiin adiga inay dilan tuugan dilan waa waa ku warbaxseen sida la sheegay oo warsameeyo san tuuga inuu saa guriga wasiirka amniga kasoo kacay gurigiisa u socdana waa la cadayna waxaa iska galay mooto waxa uga soo raacay korontada sababuu soo maray wadooyinka dhinaca waxaa ogtahay oo xaggiisa la mara hadii lana ma dhowa jamhuuriyada hadaad rabto wadada dheer baar waxaa inaad martee fagaxwadada fagax le maraysaa wadada waxaad mare baar waxaad mare fagaxaad mare kamida jamhuuriyad mare wadadan daleegsiga toosawra mare fagax sidaa ugelis asigoo socda nimankaan adiga sida warbixinta aan ku helay waxaa layihi nin dhar cad ahaa jooji ninkii mootada wada oo buskooladaas dhulkaas marka la maraayana kulley ragga loogashan baan leedaa ninki askari nin bustooladaas waragaa keen ka yeeli ma ninka waraga shirkana uriniyo nin shacab uran nin shacab qorga u dhiibi ma waxaa tahay sheeg ku sheegi ma urin sargaal ahna qoraga inaad iska dhiibto inaad iska dhiibto may ku roonta anigu nin shacab wax kuweyga u dhiibi maayo dadan wax kuweyga waxayga aan ku aamino u dhiibay kaana gur adigu islaan waay ninkaan waana ka dhaqaaqo isaguna wuxuu ahay ciidan maha u joogo ka horreey nin sargaal ma ciidankaas waaye mootada soo socda ninka saaran hala dilin waa yidhi sidii aan mootada kasoo degaa la mootada kasoo degtan waa la dila